بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كشن إلى باتناد سلسلة دي آه اتباع السنة أما التمسك بالسنة وحن كل حجرني مطلب كي وجودا بيي والمطلب الرابع oo ka hadlayay aqwaalu salaf waxaanu ku dhex jirnay khaasatan taabiciintii saxaabadii waa ka soo baxnay taabiciintiina saciid ibnu sayib baynu ka sheegnay waxaanu ku xujinaynaa taabicigii jaliilka ahaa ibnu cawn ayaynu ku xujinaynaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala waxa uu ku wariyey imaamu albukhaari raximah llahu tacaala fi saxiixi fi kitaab alictisaam isagoo atharkaas mucallaqan ibnu cawn ayuu markaa waxau yidhi imaam albukhaari qaala ibnu cawn ibnu cawn baa waxa uu yidhi raximahu llah waa taabiciye waxa uu yidhi thalaathun saddex uxibuhunna linafsii saddex arrimood naftaydaan u jeclahay waliikhwaanii walaalahayna waa la jecla saddex arrimood naftayda waan la jecla walaalahayna waa la jecla waayo xadiidkii buu tadbiiqinayaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxa aad naftaada la jeceshahay waa inaad walaalahaana la jeclaataa islaamka oo waxa weeye diintu idamadaysay waa inaad la jeclaataa khayrka aada naftaada la jeceshahay waana inaad la nacdaa waxaad naftaada la nacaysid wax kasta oo wanaaga oo adigu aad jeceshahay walaalaha la jeclow wax kasta oo ku dhibayana walaalaha la nebcow leanna adiguba ma jeclid inay waxaa kugu dhacaan saddexdii buu sheegay marka waxa uu yidhi saddexdaan walaalahay la jeclahay waxa weeye haadihi الsunة sunaha nebi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam an yatacallamuuha inay bartaan wayas'alu الnaasa canha ay alculamaa annaas halkaa culummadu ka wada waxay garan waayaanna inay culimmada weydiiyaan waa midda koowaad tan labaad wاlqur'an an yatafahamuuhu inay qur-aanka fahmaan macaanidiisa iyo axkaamtiisa iyo aadaabtiisa inay qur-aanka fahmaan oo dhuuxaan wayas'alu nnaasa canhu waxay garan waayaanna inay culummada weydiiyaan uga cilmi badan labadaa mar uu dardaarmay oo waxa weeye labadaasaa naftaydana la jeclahay walaalahayna la jeclahay midda saddexaadna wayadacu nnaasa ilaa min khayrin wayadacu inay isaga tagaan annaasa dadka ilaa min khayrin wax khayra mooye wax kale inayna dadka u gudbin ay macnaha waxa weeye dadka khayr tar oo wanaag tar haddaadan tari karin waada wanaag u gudbin karin sharkaaga ka hayso sharkaaga iyo dhibtaada ka hayso idan saddexdaa arrimood oo cajiibka ayuu dardaarmay taabiciyuljaliil ibnu cawn saddexdaasuu dardaarmay midda ugu horreysa marka waxayra aynu sharaxno horta marka ugu horreysa wuxuu ka bilaabay sunnihii waxa uu yidhi haadihi sunna waa ishaara uu ishaaraya sunnata nabiy sala allahu caley wasalam xaafid ibn xajar waxa uu yidhi ashaara ilaa ariiqati nabiy sala allahu caleyh wasalam ishaaratan nawciya laa shaksiya waxa uu tilmaamay oo ishaaray waxa weeye sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu ishaaray nawciya ay sunnihii in la raaco waayo hadda nebigii calayhi salaatu wasalaam waa dhintay oo saxaabadu nebiga hala raaco waa isagii baa hortaagnaa oo shakhsiyan bay u raacayeen oo ugu dayanayeen innaga laakiin sunnihii baayna hor yaalla sunna aynu ku dayanaynaa marka in sunnihii la barto buu horta inoo ishaara waxa uu yidhi hadihi sunna an yatacallamuuha inay sunnihii bartaan wayas'alu nnaasa canha ay culummadana weydiiyaan waxay garan waayaan marka waxaa meesha ka soo baxaysaa awalan alcilmu altacallum inuu qofku wax bartaa la rabaa haddaad tiraahid sunnihii baran mayo oo kitaab kala furi mayo oo waan iska soconayaa hadda weligaa jaahil baad ahaanaysaa weligaana dariiqii nebiga ma raaci karid iyo sunnihii nebiga waayo nebigu nebiga ilaahay waxa uu ku yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii nebiga dariiqadiisu waa dariiqatu cilmin waa ti nebiga lagu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah waqul rabbi zidnii cilma marka waxa weye cilmi baa loo baahan yahay ummadda maanta waxa isku gooyey oo isku baabi'iyey waa aljahlu taasuu markaa inooga digayaa jahligaas si looga baxo ayuu wuxuuna leeyahay tacallamu sunna sunnaha barta oo waxa weeye sunnihii kala saaroo wixii daciifoo lagu soo daray ka taga wixii bidca iska ilaaliya oo bidcadii iskama ilaalin kadhe haddaada sunnihii aqoon waa didaani laa yajtamicaani abadan sunnihi bidcadu labadoodu waa iska soo horjeedaan haddaadan sunnaha baran bidcada iskama ilaalin kadhid sida haddaadan caqiidada baran iyo tawxiidka iyo iimaanka aadan shirkiga isaga ilaalin karin marka xaqiiqa labadaa waa inuu qofku fahmaa haddaadan caqiidada baran oo caqiidadii nebi maxamed aadan baran oo aadan kutubu tawxiid akhrisan shirkiga iskama ilaalin kadhid waayo nebigu wuxuu tilmaamay shirkigu akhfaa min dabiibi namli inuu ka qarsoodi badan yahay waxa weeye maaragtay quraanjada yartaa oo dhowracasada waa kuusoo dhuumanaya oo waxa weye aad buu nebigu uu inooga cabsaday shirkiga hadduuna marka qofku tawxiidkii baran shirki iskama ilaalin karo tanna waa sidoo kale hadduunan sunnaha baran oo cilmi u yeelan bidcadii iskama ilaalin karo marka maxaa lagaga baxayaa waxa weeye haadihi sunna an yatacallamuuha inay bartaan sunnihii oo ku dhegaan waxaa dhacaysa marka inaad sunnihii wax garan weydid wayas'alu nnaasa canha ay wayas'alu alculamaa culammadii inay weydiiyaan oo saxaabadu saasay ahaayeen wixii ku adkaada nebigay ula noqon jireen kabacdina waxa weeye nebigu markuu dhintay saxaabada waaweyn bay ula noqon jireen waatuu cabdullaahi ibni cabbaas isagoo yar uu ku dul wareegi jiray saxaabada waaweyn oo cilmiga ka aruursan jiray marka cilmigii in la barto oo sunnihii la fahmo baa la rabaa marka cilmi la-aan waxba laguma helo sidaa daraaddeed waatuu u baabeynayay imaamu albukhaari kitaabu alcilmi baabu alcilmi qabla alqowli waalcamal intaadan qowl ku hadlin camalna samayn awalan tacallam sunnaha baro qodobkaa koowaad marka waa taa midda labaadu inoo dardaarmay waxay tahay waalqur'aan qur-aankii an yatafahamuuhu inay fahmaan oo macnaha qur-aankii bartaan qiraa'adiisii inay bartaan oo xifdiyaan oo macaanidiisii iyo tafaasiirtiisii ay bartaan oo waxa weeye ay markaa si fiican u fahmaan ma aha mad madooba allah ku yaqaan iska mujarad dareeri aadan qur-aanka macnihiisa garanaynin waxaa ma tarto qur-aanku wuxuu waxtar ku noqdaa inaad waxa weeye fahantid macnaha uu ka hadlayo aduu kula hadlayaa ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wa yubashiru almu'miniin aduu waddada fiican kuu jeexayaa inaad marka fahantid oo qur-aankii baratid oo aad macnihiisa baratid oo xalaashiisa iyo xaraamtiisa fahantid oo caqiidadiisa fahantid ayaa waxa weeye muhiima wixii aad garan weydid culummada weydii markaa wayas'alu nnaasa ay alculamaa canhu inay weydiiyaan ayaan waxa weeye u dardaarmaya naftaydana aan la jeclahay buy labadaa markuu inoo dardaarmay waa khulaasa waa itibaacu lkitaabi wasunna waa tan aynu intaa ku celcelinayno oo aynu leenahay waajibku waa itibaacu alkitaabi wasunna wi labadiibu inoo dardaarmay kabacdiba waxa uu yidhi midda saddexaad wayadacu nnaasa inay dadkii isaga tagaan ilaa min khayrin ay naftaada inaad ku tarbiyaysid dadka inaad wanaag u samaysid haddaadan wanaag u samayn karin sharkaaga ka hayso waa xadiidkii nebigoo kale waa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan lama rabo inuu qofku noqdo qof sharwado ah oo dadka dhiba oo dadku ka cararaan waayo nebiga xadiid buu ku leeyahay waxa weeye dadka sharu nnaasi mansilatan cinda allahi yowma alqiyaama man tarakahu nnaasu itiqaa'a fuxshihi qofka waxaa ugu khayr daran maalinta qiyaamaha oo ugu mansilo xun oo dee cadaab gelayo dhibaata haysataa ilaahay agtii man tarakahu nnaasu kay dadku ka cararaan oo isaga tagaan oo majliskiisa iyo meesha uu yimaado ay ka cararaan oo maxay uga cararayaan itiqaa'a fuxshihi xumaantiisay iska ilaalinayaan xumaantiisay iska ilaalinayaan soomaaliduna waa taqaanaa waar kii beladaabaa soo socdee inaga kiciya meesha warkaasi waa sharwade warkaasi waa nin dhib badan war waa nin af xun soomaalidu way taqaanaa idan haddaad aragtid qof ay leeyihiin dadku kaasi waa dhib badan yahay oo ummaddu afka ku hayaan faclam waxaad ogaataa kaasi inuusan wax khayra lahayn oo nin khayr darra ku dhacday inuu yahay marka maxaa la rabaa dadka inaad khayr u gudbisid iisaalu lkhayr wa kafu ladaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa kula dardaarmay dadka caawi oo waxay xadiidkii macruufka ahaa abudari war waxaad qaban karti qabo oo dadka caawi oo waxa weeye tuciinu rajula calaa daabati qofka waxa weeye daabadiisii fuulayaad caawinaysa waxaasoo dhan markuu soo waday ayuu waxa uu yidhi haddaad ka caajistid sharkaaga ummadda ka hayso qofka wax ma tari karid soo maaha yaa shar ha u geysanin oo dhibaato ha u geysanin oo khayr haddaad u weyday sharkaaga hayso waad haysan kartaaye oo wayadacu nnaas ilaa min khayrin waxaan khayr ahayn dadku yay kaala kulmin wixii xumaana ka hayso idan taabiciga jaliilka wuxuu inoo dardaarmay itibaacu lkitaabi wasunna in kitaabkiiyo sunnaha la raaco oo la barto oo la fahmo oo markaa ummadda ilaahina la nabadgeliyo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimkaahi waa kii dadku ka nabadgalaan oo carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgalaan taas ayuu inoo dardaarmay taabiciga jaliilka ibnu cawn sida imaamulbukhaari uu ku soo saaray waxa weeye saxiixiisa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin